Kalluunkan intuu is dareeriyo walibaa eedlin kugu dooday muhiimada yeelata ilaalinta xuquuqda owlaada taaseytiyo anta badana bulshada aan ka baraarugsanayna agaasimaha hay-adda bedfa bashiir maxamed xaaji iyo ku warbiyey muhiimada kalluunkun lanqabadiya iyo sidii lan ilaali laaya xuquuqda owlaada sida runtii caruurta ay aad isaga xilsaareen khaasatan booliiska iyo saraakiisha ciidamada runtii arintaas waa ku ammaanan yihiin annaga hay-ad ahaan humantaer ahaan runtii waxaan rabnaa in oo impact oo ka soo baxo shirkan waxyaabo dowladda iyo daneeyaasha caruurta iyo annaga iska kaashano agaasimaha waxda caafimaadka hay-adda sodma doctor cabdulaahi iyo duniyo ku hadalaasi afka ururada bulshada rayidka iyo sheegana in lambaahanye in owlaada helana fursado fayla maaragtay wakhti gelinaa in caruurta ay helaan fursado badan markay imaato dhinaca aan annaga ka shaqaynayno difaacidda caruurta waa program weyn waaye dowladda meelo kala duwanay uga kala jirtaa annaga meeshaan uga jirno waxaan isleenahay sanadkii aan joognay wax weyn ayay ka qabatay hay-adda sababta ee caruurta waxaa xanaaneeyo diin ahaan dhaqan ahaan aada ogtihiin burburkii markuu dhacay wax la barakacaayo barakaca markuu dhaco waxaa ogtihiin odayaasha in dagaalkii iyo dagaaladii ay ku jiraan waxa haayo waaoo inay ka warqabaan la rabo oo soo xanaaneeyey ama fiigooda iskoolka bixiyo waxa waaye haweenka haweenka doorka ugu muhiimsan oo ugu ballaaran ayay kaga jiraan xanaaneynta carruurta waxa waaye dadka ugu nugul waayo oo markii dhibaata dhacdo ayaga ay saamaynayso marka door la hilmaami kara ma aha marka doorka bulshada rayidkana ooga aadanna waxa waaye in wacyigelin ballaaran la waxeeyo kulunkunya waliba kooyay xilliyo weliyo ku jarana dhibaatooyinkiio la kulamayan udhaada soomaaliyeeda